nin u dhashay magaalada Sicily ayaa lagu xukumay 55 sano xabsi ah dil togasho ah sanadkii cusub oo ku dhacay magaalada Morningside. 20-jir Christopher Morales ayaa qirtay qirasho dhanbi ah dil darajo labadeeda ee dhimashada 18 jir Michaelis walaalkiis iyo qof kale ayaa sidoo kale lagu eedeeyay dil kiiska. Gobolka Eye wuxuu ka hor istaagi karaa waalidnimada la qorsheysay inay hesho lacag loogu talagalay barnaamijyada waxbarashada galmada iyadoo la raacay xukunkii maxkamadda sare ee Iowa ee maanta la soo saaray. Sharci dejinta Iowa ayaa meel mariyay sharci sanadkan sanadkii labatanki iyo toban iyo sagashka kaasoo sheegay in ururada bixiyay ilmo soo ridka aysan heli doonin lacag laga bixiyo barnaamijyada noocaas ah. Gudoomiyaha gobolka Reynolds ayaa sheegtay in go'aanka uu diray bayaan adag oo ah in canshuur bixiyeyaasha doolarka aysan maalgelin ilmo iska soo ridka. Planned Parenthood waxay leedahay go'aanka maxkamadda wuxuu dabar jab weyn ku yahay caafimaadka bulshada. Waaxda caafimaadka ee Dakota waxay xaqiijisay in noocyada Delta ee COVID-19 laga helay Koonfurta Dakota. Kala duwanaanta ayaa mar horeba lagu xaqiijiyay labada Iowa iyo Nebraska. Waaxda caafimaadka bulshada Iowa waxay muujinaysaa hal dhimasho oo dheeraad ah sabab la xiriira dhibaatooyinka COVID-19 iyo laba boqol iyo toban xaaladood cusub. Website-ka dawada coronavirus ayaa muujinayay lix kun boqol sodon iyo afar dhimasho tan iyo bilowgii cudurka Safa. laba boqol iyo sodon qof ayaa ku dhintay gobolka Woodbury. Hogaamiyaasha caafimaadka degmada Siouxland waxay noqon doonaan maareyshayaasha habeenkii beri ee Mardi Gras Parade. Dhacdadu waxay bilaabmaysay Sabtida xaafadda Park. Abaabulayaashu waxay yiraahdeen ragga wax la xushay inay u dhabaaqladeen shaqadii adeegyada iyo dadaalka ayaa muujinayay dhammaan waaxda caafimaadka degmada Siouxland intii lagu jiray caafimada. Bandhigga ayaa bilaabmay lixda maqribnimada beri magaalada Sicily.